asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan meel walba aad joogtaan isi kastoo maqalkeen idiin soo gaariyaba waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xulashada waraysada oo habeen kasta odan kala aad maqashaan marka laga reebo habeenada jimcaha
ciidamadeennu si weyn bay u adkeen ammaanka isgoosyada dhan way buuxiyeen jidadkiina way xidheen waa run waa run markuu falku dhaco ka bacdi bay isguusyada qabteen adkeeyeen laakiin foojignaani waa falka ka hor
mar kale kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal waanu arbaca khamiis ay soo gelayso taarada ku aastaysan tahay afarta bisha sagaalaad sannada labaatan toban sagaal waxyaabaha caawa barnaamijkan ku soo qaadan doono daalaha wadda laga helay waxaa qayb ka noqon doona howlgal ay iska kaashadeen faransiiska soomaaliya ayaa ka dhacay qaybo ka mida gobolka shabeellaha hoose khasaare kala duwan ayaa al-shabaab halkaas lagu gaarsiiyay wararka ugu dambeeyey ee shabeellaha hoose ayaan xog idinka hanaa faahfaahin ku saabsan ayaan goor idiin soo gudbi doonaa waxyaabaha kale aad dhegaysan doonteen daalaha wadda laga helay waxaa qayb ka noqon doona maamulka puntland ayaa soo bandhigtay nin boosaaso ka afduuba jira carruurta faafaan la xiriirta ayaad maqli doontaan gorrow gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimadaah muqdisho ayaa maanta marka ugu horeysay wuxuu shir guddoonsi shir looga hadlayay ammaanka gobolka banaadir hadal uu soo saaray ayaad maqli doontaan guddiga diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ayaa maanta kulamo lagu kala booday waxa ay baydhabo kula yeesheen mas-uuliyiinta golaha baarlamaanka ee maamulka koonfur galbeed waxyaabaha ka wada hadleen iyo waxa laisku haya ayaan xog la xiriirta goor aad maqli doontaan dowladda federaalka soomaaliya ayaa war ka soo saartay rabshadaha ka socda dalka koonfur afrika ee lagu dhibaateeyey qaybo ka mid ah soomaalida waddankaasi ku nool hadal ay soo saartay dowladda federaalk soomaaliya ayaa maqli doontaan ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa bilaabay xalinta beele saddex sana in ka badan ku dagaalamayay waqooyiga gobolkan galguduud hadal uu soo saaray ayaad maqli doontaan waxyaabaha kalcaa barnamijka ku dhagaysan doontiin saaxiibayaal waxaa qayb ka noqon doona marka saddexaad ayuu dib u dhacay shirka dibushinta beelaha deegaanada galmudug haddaba wuxuu u qabsoomi laaya shirka dibushinta beelaha deegaanada galmudug ayaan xog la xiriirta gorow idiin soo gudbi doonaa dowladda federaalk soomaaliya maanta waxay shaacsan la xiraya iskuullada qaar ee dalka ka shaqeeya sababaha loo xirayo ayaad maqli doontaan sidoo kale barnaamij waxaa ku dhagaysan doontiin xubintaas ku-xiisaha badneed ee kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijkan wax ku dhagaysan doontiin heystan qaybaha dambe ee barnaamijkan wax ku dhagaysan doontiin heystan adbooxan arkaa anoy cidla deridhaban sidii kuwaloolaye adbooxan arkaa anoy cidla deridhaban sidii kuwaloolaye ubax baa sidaa kula soorde madiga aqbali ubax baa sidaa kula soorde madiga aqbali
qodobadaas ugu soo koranta barnaamijkan ku jirna ayaa dhegeysan doontiin tubintii daalinta barnaamijkan aniga xasana cumar axmed raxiim saxiife ee barnaamijka farsameynaya waa mar kale iyo xulashada waraysyada waayahay kulan wanaagsan ayaan idleena saaxiibayaal kusoo dhow barnaamijka waxaan ku bilaabay qaybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose oo xalay ka dhaceen duqeymo diyaaradeed oo ay fuliyeen diyaarad laga leeyahay waddanka faransiiska diyaaradaha dagaalka ee waddanka faransiiska ayaa xalay howlgalle waxay ka sameeyeen deegaanada degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha hoose iyo qaybo ka mida gobolka jubbada dhexe oo ka tirsan koonfurta soomaaliya sidayn u xaqiijin ilaa dhanka sirdoonka ah howlgalkan oo iska kaashadeen ciidamada kumaandooska soomaaliya iyo kuwan faransiis ah ayaa lagu qaaday salig ciidanka xarumo tobabar iyo goobo kale oo muhiim u ahaa dagaalamayaasha al-shabaab waxaana ku dhintay saraakiil iyo sidoo kale dagaalamayaal fara badan oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab duqeynta ka dhacda gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan inta u dhexaysa sablaale iyo ambareeso ayaa la sheegay in lala beegsaday xarun weyn oo lagu tababaray ciidamo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kuwaasoo lagu yeero jabhadda ama ciidanka lajoogta culus halkaas oo la sheegay in maalmihii dambe lagu arurinayay ciidamo tiro badan oo ka tirsan kuwa jugta culus ee la dagaalama ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya howlgalkaas ayaa la aaminsan yahay inay ku dhintay saadiq nuur cabdi oo loo yaqaana xasan nuur islamarkaasna ahaa amiirka guud ee gobolka galgaduud wula aan si rasmi ah loo xaqiijin karin gadidiisa balse waxaa jira warar sheegaya in halkaas ka qodbaya markii duqoyntaasi ay dhacaysay goobjoogayaal ayaa warbaahinta raadiya xalada waxay caawa u sheegeen inay maqlayeen dhawaqa hubka dandooriga u dhacaa iyo madaafiic culus oo halkaasi lagu ridayay dhinaca kale duqeyn xoog leh ayaa ka dhacda qeybo ka mid a gobolka jubbada dhexe gaar ahaan duleedka magaalada bu-aale ee gobolka jubbada dhexe waxaana bartamameedkaas uu ahaa amiirka guud ee tababarada al-shabaab sheekh axmed cumar oo caan ku ahaa axmed deere iyo daroolkiisii balse ma cadda in halkaas eegana lagu dilay dhinaca kale degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe waxaa la duqiyey laba talis oo ay ku kala sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa jugta culus ee dagaalamayaasha al-shabaab iyo kuwa xisbiyada waxaa lagu duqeeyey laba salig oo ka deganaayeen degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe ee koonfurta soomaaliya saraakiil dhaawac ah ayaa la sheegay in halkaasi ka baxsadeen waxaana ka mid ahaa sida ay noo sheegeen saraakiil ka tirsan kumaandooska soomaaliya nin lagu magacaabo macalin mucaad oo taliyo u ah xisbiga dagaalamayaasha al-shabaab iyo abu sacad oo ah madaxa ducada guud ee jubbooyinka iyo sidoo kale abu xamse axmed oo isna ku magacaawna madaxa diiwaanka dagaalamayaasha al-shabaab ama ciidanka jugta culus ee u dagaalama ururka al-shabaab sirdoonka soomaaliya iyo kuwa caalamiga ah ee taageera ayaa kordhinaya beegsiga goobaha muhiimka ah ee dagaalamayaasha al-shabaab kuwaasoo kasoo qadan weerarada tooska ah sida aan kasoo xiganay xubno muhiim ah oo ka tirsan sirdoonka soomaaliya waxay waran kusoo korray saaxiibayaal duqeynta ka dhacda qeybo ka mid ah koonfurta soomaaliya oo iska kaashadeen ciidamada kumaandooska soomaaliya iyo ciidamo faransiisa waxaad ku dhegeysan doonteen wararkeena iyo barnaamijyo dambe ee soo socda kulan wanaagsan aad leenahay xulashada wareysyada ay dhegeysanaysaan waxaan aadayaa markaan magaalada caasimada ah ee muqdisho wasiirka wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya cabdulaahi goodax barre ayaa maanta wuxuu sheegay in maalinta axadda ay soo socotaa dalka uu yeelan doono guddiga tacliinta sare ee dalka kuwaas oo la socon doono heerka tada waxbarasho ee dalka dhinaca kale wasiirka wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegay in boqolkiiba soddon keliya ardada soomaaliyeed ay helaan waxbarasho halka boqolkii todobaatan ay gurijoog ay yihiin wuxuu sheegay in ardadaasi ay u nugul yihiin kaqaybgalka coladaha dalka loona baahaya in arrintaasi wax laga qabto wasiirku sidoo kale waxa uu sheegay in imtixaan ay ka qaadayaan macalimiinta hoose ee dhexe boqolkiiba labaatan keliya ay u qalmaan inay macalimo noqdaan isagoo soo jeeday in sidoo kale boqolkiiba todobaatan iyo sideed macalimiintaasi wax la baro goodax bare wuxuu ku baaqay in shacabka soomaaliyeed bixiyaan canshuurta haddii kale dowladda federaalk soomaaliya tuugsa doonto taas oo ka dhigan in cidda lacag siida amarkeeda ay ku shaqay doonto markaan tayada leeyahay waa tayada macalinka tayada manhajka oo ilaa hadda inoo suuro gashay in ilaa fasalka sideedaad uu midaysan yahay bugaagtii laga baran lahaa inay daabacan yihiin oo sanadkan wax lagu baranaayo oo aan uga dignay iskuulaadkaoo dhan inay wax kala isticmaalaan waxaan jeclaha inaan fursaddan laftirkeeda uga faa'iidaysto oo aan ugu baaqo dugsiyada buwaagti waa diyaar dugsiyada ka soo horjeesta ee si muuqato uga hor yimaada manhajka dhaqankiisa iskuulladaas albaabadooda xirayna maxay ma astaahilaan inay bahda waxbarashada kasii mid ahaadaan mar hadday go'aansadeen in wixii soomaaliya ay ku heshiisay oo carruurteenna mustaqbalkooda loo igmay in lagu baro qofkii ka soo horjeestay meeshuu doonaha ka shidaal qaato waxa weeye ma astaahilo inuu ardayda soomaaliyeed noloshooda lagu aamino marka inta hartay oo fasalka sagaalaad ilaa fasalka labaiyo tobanaadna haddii eebbe idmo sanadkaa intuusan dhammaanin waxay diyaar u noqonaysaa in la boblish gareeyo bugaagtaas wixii intaa ka dambeeya manhajka tayadiisa iyo dhuudhuujiskiisa markii macallinkii iyo ardagii iyo kormeerihii ay isku tagaan iyo manhajkii waxbaa ka soo noqonaya marka waa in sanadka ku xigta buwaagta imaanayso laga tixgeliyaa wixii ka soo noqday kulanka manhajka iyo ardaga iyo macallinka ay kulmeen meeshaas waxaan isleeyahay markaan gaarno meeshii markaan dalka iska duduminay aan taagnayn waa usoo celinay waddanka waxaa laga yaabaa manhajku inuu noqdo wixii u horreeyey ee wixii aan naqiinay kusoo noqdo inuu noqdaa laga yaabaa xogta aan hayno oo aan suurogelino wax badan noo suurogelisaa matalan hadda haddaan ida iraahdo xukuumaddeenna markaan shaqo bilownay bajetka dowladda waxbarashadu waxay ka ahayd eber dhibic lixdan iyo sagaal hal ma dhameen boqolayda one bercent ma dhammayn haddee ogow waxbarashaduna wax kasta oo waddankan ka hadashid meel aysan saamayn ku yeelanaysan dhexgelayn ma jirto haddaa abni tiraahdid aqoonta waa loo baahanya haddaad tirahdid muxuu ahaa dhaqaalaha aqoontiyaa loo baahan waxaan aqoon lahayn dhaqaale ma sameeya haddaad tirahdid ganacsiga haddaad tirahdid beeraha haddaad tirahdid xoolaha meel walba oo aad u dhaqaadid haddaad tirahdid xuquuqul insaanka in lays xaq dhowro oo dadka biniaadinka la dhowro aqoonay kula gelaysa maxaa la in xoolaha ka duwan tahay si aad dadku xaq dhowrtid marka shayga saas muhiimka noogu ah bajetkii xukuumaddan ay u timid ee lagu dhaqmaayay wuxuu ka ahaa bajetka dowladda boqolkii wax ka yar hal eber dhibic lixdan iyo sagaal xukuumaddan sanadka u horreysay miisaanid samayso waxay gaarsiisay labo konton ayay gaarsiisay labo dhibic konton wax weyn ma aha tii unbay dhaantaa maahane waxa yani u yaala dalkan waxa wax ka taraya ma aha laakiin tiiyay dhaantaa macnaheedu waxa weeye tabarta xukuumaddu waxay guurtay tabarteeda tii taa ku xigtay qayladhaantu way ka badneed waxaa laga yaabaa iftin iyo bandhigiddooda inay kaalmaysay qaylaantu intaa waa ka badatay waxay gaartay boqolkii shan dhibic labo waa korodhay maarta sanadkan waxaan rabnaa marka miisaanidda la samaynaayo in ummadda soomaaliyad oo dhan ay ka qayb gasho miisaaniddaas inay korodho see looga qaybgalaayo ma waxaa looga qaybgalaya inaad boorar qaadataan oo dariiqa istaagtaan oo tiraa bajid ka kordho oo maya waxaa looga qayb galayaa in wasiirka maaliyadda uu dakhli fiican helo oo canshuurta la baxsho oo waxaan lala ordaayo lala cararaayo la joojiyo markii xukuumaddu hadda xukuumaddu waxaan helnay bixinayso waajibaadkeeda waxa ay hayso tabarteeda si fiican u guurayso oo aan dhehaynin waxaan guuraynaa shan mitir soomaalida waxay tiraahdaa maamaha weyn u samaysatay ma waxaa la guuraa tallaabo mise waxaa la guuraa tabar tallaabo inaan guuri karna ma naqaan aan tabarteena guurin marka mar haddaan haysanno xukuumad isla xisaabtamayso waajibaadka lagu leeyahay tabarteeda ku gudanayso annagana aan danaynayno haddaan nahay ummadda soomaaliyeed waay ummadda soomaaliyeed waxaa ka dhexeelaysaa qof aan beer danaynayn qof aan ganacsi danaynayn qof aan diin danaynayn qof aan dhaqaalo danaynayn laakiin kama helaysa ummadda soomaaliyed qofaan aqoonta danaynayn marka mar hadday saas tahay haddaan gobol joogno iyo haddaan magaalada xamar joogno iyo haddaan tuulo joogno dhammaanteen waa inaan maanka ku haynaa kaalinta aan ka geli lahayn in dhaqaalaha waddanku u kobco dakhliga dowladdu kordho si waxbarashadu ay u hesho waxa ay mudan tahay taa waxay ku imaan kartaa in qof walba uu istaago in dhaqaaluhu kobco wasaaradda sidaan idiin sheegay waxaa ugu weyna hor yaallo waa tayada walaalkay cabdulaahi iftin wuxuu yidhi jaamacadda dadka ka soo baxoo kumanaanka gaaraayo oo haddana aan shaqo haysan waa dhibaato laakiin u fiirso qofka maanta meeshan fadhiya waxaan ku faraxsanahay in ganacsato badan iyo dad maal gashtay waddankan oo soomaalida ay halkan fadhiyaan iyagu shaqadoodu ma aha marka ay ka shaqaynayaan xeendaabkooda kooban qofku inuu wax soo bartay iyo inuusan soo baran hawsha koowaada u taalla ma aha hawsha koowaada u taalla waxaa waa waryaa anfacaayo oo meheradayda wax ka taraayo wasaaradda waxbarashada ugu horeyso dalladaha iskuullada iskuullada farsamada waxa u we- u horeeya u yaalla waxa waaye inay ardagaas u diyaariyaan in qofkii meherada lahaa waxa uu ka rabay meeshaas uu ka helay Ee, macluumaadka iftiin maanta ay soo bandhigto waxaa ka mid a ee, ardayda maadooyinka ay bartaan boqolkii konton iyo ka badan business administration iyo public administration ay bartaan annaga wasaarad ahaan waa naqaanaa sababta ay waxaa u dhacayso waagii baryana waxaan ka shaqaynaa sidii taas loo bedeli lahaa haddii se aan idiin soo koobo waxay salka la gelaysaa tayadii maxaa yeele jaamacadda laftirkeeda tayo ma laha tabaray dheelaayaan tabartooday boodaayaan laakiin tayo ma laha marka maadooyinka sahlan oo aan u baahnayn laboratories iyo qalab iyo macalimiin aad xirfad weyn u leh ee macalimiin waxbaradooda aan u baahnayn inay laysan weyn lahaadaan ayay raadsanayaan si ay ardadii eh, u howlgeliyaan ceeb maaha waa wax wanaagsan laakiin meeshaas baan taagnaanayna waa maya waa inaan hore u soconnaa tayada dugsiyada hoose oo kaabayso tayada du- muxuu ahaa jaamacadaha labaduba waa naga hooseeyaan aaday nooga hooseeyaan meeshii aan rabnay xukuumad ahaan ma taagno sidaan idiin sheegay manhajkii meel fiicanuu maraya laakiin juhdi badan ayuu u baahan yahay weli macallinkii waxaan qaadnay maalin dhowta imtixaan aan qofna magaca ku qorina niri kumanaan macalimiina aan imtixaan ka qaadnay hadda weli eh, lama shaacin soo ma macallimiintii aan imtixaanka ka qaadnay boqolkii laba iyo labaatan oo keliya dugsiyada hoose dhexe macallimiinta dhigto boqolkii laba iyo labaatan de waddanka o dhan aanan ka qaadnay boqolkii laba iyo labaatan keliya ayaa macallin u qalma dugsiyada sare macallimiinta dhigto imtixaankii aan qaadnay oon ka saxnay waxaa wax soddon ku dhow ayaa macallin u qalma meeshaas mid dembiya ka dhacay maya maxaa yeelay markaan qori iskula jeesanay oon maskaxda dhuminay oon qabyaalad aadnay oon isburburinay gabdho iyo wiilal yar oo kooban ayaa isxil saaray bulshadii kiciyey yiri war iftiinkii uu naga dumin waa dadaaleen kuwaas way kuwa ilmaheenna waxbaro ayagoo ammaanan weliba meeshaas maan taagnaanaynaa waa maya inaan kor uga kacno in macallimiinta laftirkooda wax la baro si tayaday u hagaagto si berrito bangiyada iyo isbitaallada iyo dhismooyinkan hadda buumgaraynaya cirka maraayo ay u helaan dad xirfad leh tan fadhiisanno maan leenaha tabarteenna waa yartaan m- ma abaadnaa waa maya tabarteenna cayaaraynaa waxaan ku tashanaynaa xooggiinna iyo maankiinna iyo jeebkiinna iyo talada wanaagsan iyo go-aanada wanaagsan oo canshuur bixinta canshuur haddii la waayo waxaa ogaataan waa in lasoo tuubsadaa dowladdu wax kale ma geli karto inay dalada ajanabi u tagtay tuubsadaan haddaad gacmahaaga sacbahaaga wax uga uga uga biyo uga dhargi weysid waa inaad soo tuubsataa haddii inta meeshaan fadhido iyo inta ay ku talada yihiin canshuurta bixin waayaan oo ka ganacsatada ama ka taajirka ama kuwa networkyada waaweyn leh ay wax bixin waayaan canshuurta lagu leeyahay ku waajibta ay bixin waayaan xukuumadda ayna baxdaay soo tuugsataa markaad tuugsatidna wax laguu talinaayo wixii laguu sheego ayaad yeelaysaa inta badanna nasiib darrada taagan waxa laguu sheego waxaad rabtay maaha oo dantaada ku jirta haddana waa ku qasbanaanaysa marka ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan macluumaad nagu filan oon ku go-aan qaadanna waa haynaa waa taa macallimiinta idiin sheegay haddii eebe mo axadda ee, maalmo yar naga xigaan wixii ka dambeeyo waddankan wuxuu yeelan doonaa guddi tacliinta sare nidaamiyo haddaan fiirinayay hadda waxaan fiirinayay macluumaadka ee, ee, iftin foundation ay noo soo bandhigtay macluumaadkaas dhexdiisa ayaa iskhilaafsanba intay noo soo bandhigeen meel waxay leeyihin konton iyo sideed jaamacadooda jirto meel to- sideed iyo intaa toddobaad jaamacadooda jirto Ee, jaamacadihii ugu muhiimsanaay aniga aan anigu aan aqiinay ee, maba ka muuqdaan ee, tii dowladda ugu muhiimsan wasiirka wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya cabdulaahi goodax barre ayuu kaasa oo sheegay in la xiri doono qaar ka mid a iskuullada haddii aysan u hogaansamin amarka dowladda federaalka ee soomaaliya kulan wanaagsan ayaan leenahay xolashada walaasada ay dhegeysanaysaa raadiyaha xadaadana waxaad naga socotaan magaalada dhuusamareeb ee galmudug ayaa markaan dib ugu soo laabanaya ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa magaalada dhuusamareeb ee galmudug kulan kula qaatay odayaal waxgarad ka socda deegaanada huursho iyo xeraale oo muddo saddex sano ah u dhexeeya colaad dhiig badan oo ku daatay kulankaas oo goobjoog ay ka hayeen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ee kasoo jeeda degmadahaasi kuwaasoo dowladda federaalka soomaaliya ku matela ayaa qeyb ka ahaa dhamaystirka dala wasaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyra soo bilaabay dhammaadkii bishii juun ee sanadkani oo socdaal uu ku tagay deegaanka huurshiya xeraale oona labada dhinac kala hadlay soo afjarada coladaha iyo furidda bog cusub oo nabadeed oo dadka deegaankaasi ay qaadanayaan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa odayaasha dhaqanka ee hurshiya xeraalle u ballan qaaday in dowladda federaalka soomaaliya ay ku garab taagan tahay kamir dhalinta dadaalada nabadda iyo horumarka iyagana doonaya in doorkooda nabadeed ay ka qaataan oo daacad ka noqdaan dhismaha mustaqbalka dadka iyo deegaanka wixii horey u dhacayna laga barto casharo qeyb ka qaadan doona wadajirka isdhexgalka bulshada qeybo ka mid a gobolkan galgaduud dhibka aad soo marteen ee, oo aad ka taakh- taariikhayseen colaadda dhacday intay la-eg tahay colaad kala geysay walaalo wiil iyo aabbo xigto iyo sokeeyo badan colaad keentay in is-arag iyo salaan la waayo colaad keentay in la kala maato colaad keentay in wax la kala tirsado Ee, waxaa ilaahay mahaddiisa caawa inaan halkan isugu nimid Ee, maalintii aan xeraale joogay oo aan shacabka reer xeraale la hadlayay waxaan ir- waxaan rabaa in la heshiiyo intaa inta jooga xeraale Ee, waxay muujinaysay rabitaankaygu intuu la eg yahay waxaa kale muujinaysay eh, inaanan aada u ogeyn taariikhdii iga horreysay oo arrinkaas isagaa la xiriirtay Eh, kadib waxaan bilownay inaan dad idinka idinka mid ah gooni gooni ula xiriirno qaar inta aan ku arko qaarna aan ku arko magaalada muqdisho qaar guddiga dib u heshiisiintu ay arkaan ay ka shaqeeyaan qaar wasaaraddu ay aragto qaar xildhibaanadu ay nagala shaqeeyaan qaar wasiir saadaq qaar wasiirro kale wasiir mursal ra kale ay ka mid yihiin iyo dad badan oo idinka idinka mida odayaal isxilqaamay markii dambe waxay soo gaartay in aan caawa halkan isugu nimaadno annagoo reer xeraale iyo reer huurshe iyo reer dhuusamareebe reer xamar kulligeen wadaa oo isugu nimid colaaddii raagtay inaan soo afjarno sababtaan isugu nimid waxay tahay horta inaan kulligeen muujinnay rabitaan rabitaankaasna waxa uu yahay inaan f- ka shaqayno si caruurteenna huurshiya xaraalo jooga oon isu gudbi karin ama kuwa intay xaraalo jooga oon isu gudbi karin ama dadka halkaan joogo guryahooda xeraala ku yaalliin oon tegi karin inaanay dhaqankeennana qayb ka ahayn diinteennana qayb ka ahayn kuwa dhibku ku dhacay waxaan aaminsanaha waa inay jiraan kuwa u soo gurmada annagaana nalaga rabaa inaan idiin soo gurmano wadahadalkan caawa odayaal badanaa ila jooga oo guddigu uu ka mid yahay iyo wasiiro iyo xildhibaano iyo ugaasyada iyo cid walba laakiin wadahadalkan waxaan rabaa haddii ilaahay yidhaahdo inuu dhabo dhibkii dhacay inaan xallidno colaaddii jirtay inaan soo afjarno xuduuddii la dhigay inaan qaadno wixii la isu qabay inaan daaweyno bog cusub inaan furno caawa meeshaan waxa aan ka samayno waxaa ku xiran mustaqbalka wiilka iyo gabadha xeraala iyo huursho jooga meeshaan waxaan ka samayno waxaa ku xiran taariikhda ummadda soomaaliyeed gabaraa caawa dhalatay wiilaa beri dhalanayo hadduu ilaah yidhaahdo inuu ama colaad ku noolaado ama farxad iyo barwaaqo ku noolaado inuu naxdin ama farxad ku noolaado sida aan annagu u dhaqanna caawa ayaa ka jawaabaysa xalay waxba kama qaban karno caawa iyo berri ayaan awood u leenahay inaan wax ka qaban haddii ilaahay nafta nagu gaarsiiyo berri howshan iyada ah dowladda federaalka oo dhan oo madaxweynuhu ugu horeeyo oo anigu aan ku xigo iyo inteena kale waxaan rabnaa gacan buuxda inaan idinka siino inaan soo afjarno geed dheer iyo geed gaabanna inaan u fulno laakiin waa soo raagtay waa bislaatay caawa annaga isu naxmayna keliya carruurteennaan u naxaynaa sharafkeennaan u naxaynaa mustaqbalkeennaan u naxaynaa karaamadeenaan u naxaynaa wejigeennaan u naxaynaa ummadda soomaaliyeed ayaan rabnaa inaan ka tirtirno dhibkaas isaga ah si aan uga tirtirno qof walba waa inuu aqbalaa xanuunka gudihiisa ku jira waxaa ka weyn xanuunka iyo mustaqbal xumada waxaan ay ku reebaysaa ilmaheenna kuwa hadda yaryar iyo kuwa aan weli dhalan anigoo ra-iisul wasaarihiinni ah oo aada ii wakiilateen inaan dalkiinna u adeego ayaa idin codsaday inaa ii timaadiin waa ku mahadsantihiin labada dhinacba inaa aniga iga aqbasheen abaalna weynna waa idinkaga haya anigoo ra-iisul wasaarihiinnii ayaa codsi kale soo jeedinaya oo ah fadhigan inuu tanaasul ku salaysnaado ilaahay ayaa kulligaan ajir naga siinayo wax walba oo tabashaa oo labada dhinac jirtay waxaan rabaa inaan intaan ka wada hadalno kulligeen aan tanaasulno isu tanaasulno aan ogaano berri inay caawa ka fursad badan tahay anna aan idinkala shaqeeyo si aan ugu hubsanno meesha aad rabtiin khibrad iyo aqoon odayaasha ayaa u jooga halkan oo fadhiya laakiin dowlad goboleedka galmudug dowlad midaysan dowlad goboleed midaysan oo cid walba qayb ka tahay ma u dhismayso inta wiilasha iyo gabdhaha xeraale iyo huursho jooga ay kala baqaayaan inta qof xanuunsada habeenkii sakdi dhexe haddii loogu gargaari karo xeraale iyadoo hursho joogto aan la keeni karin inta laba qofoo walaala aanay is arki karin isbuucyo iyo bilo iyo sannado colaadaas waa qayb ka mida gelmudug waa in lasoo afjaraa wax walba oo xoog lagu keeno xoog in lagu haayaa la rabaa saa ugu haysana dhibay keena waa lagu khasaaraa sidaas daraaddeed wax walboo labada dhinac naga kala jira caawa inaan xal u helnaan rabaa sidii aan markii hore ii sharafteen ayaan hubaa caawana inaa ii sharfi doontaan waxaan anna idin ballan qaadayaa inaan idinla shaqayn doono idin garab istaagi doono idinla dhammaystiri doono xulasha walaasada dhegeysanaysa saaradii xaladana oo naga socotaan wadanka South Africa ayaa markaan aadayaa safiirka Soomaaliya ee dalka South Africa Jamaal Maxamed Barrow ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay boobka dalkaasi kooxda Afrika lagu geysanayo dadka ay Soomaaliya ay ku jiraan isla markaasna ay ka dambeeyaan kooxo baracda ah oo u dhashay wadankaasi safiirka wuxuu sheegay safarda Soomaaliyeed ee dalkaasi ay warqad u gudbisay dowladda dalkaasi si wax lagu qabto boobkii dhibaatooyinka kale ee lagu hayo ganacsatada Soomaaliyeed ha yeeshee weli wax jawaab ah aysan ka helin ha yeeshee dowladda federaalka Soomaaliya looga baahan yahay in arrintaas ay ka hadasho markaan jiraad ujeeddadiisa ay tahay inaan kala hada inaan ka hadalno dhibaatooyinkii ka taagnaa oo boobka loo geysanaya dadka ajaanibta ah ee ka dhacay South Africa maalmahan usbuucii hore iyo usbuuca ka dhacay intaan waxaan ku jirnay xog ururin iyo la tacaamul arrimaha socdaan haddaan soo koobo waxyaabaha ama wakhtiyada ay dhacaan oo boobkan ajaanibna aabka loo bixiyey ama sinofobiyada loo bixiyey waxay u badan tahay kow marka oo qawowaha wakhtigii qawowaha laga soo baxo oo oo dhammaado winterka uu dhammaado oo markaasoo ah dadka shaqola'aan badan ay hayso oo beerihii aan la tacabi karin waa labo marka ay socdaan ololaha siyaasadeed ee doorashooyinka saddex marka aa waddanka ka dhacayaan arrimo muhiim ah shirar waaweyn sida hadda waxaa ka socda waddanka cape town waxaa ka socda shirka loo shirka la dhaho dhaqaalaha adduunka looga hadlaayo ama madasha dhaqaalaha adduunka ama loo bixiyey world economy forum ayaa hadda ka dhacaya marka inta badan kama maqana siyaasad kama maqana oo waxaa la tusaa adduunka waxaa la tusaa in dowladda hadda jirto aanan waxba ka qaban karin arrimaha nabadgelyada iyo waxaasi tan kale oo waxaa dhacaya markii shaqola'aanta ay badatana way soo nonoqdaan arrimahan meelaha hadda wax ka dhaceen ilaa usbuucii lasoo dhaafay hal gobol ayay ku kooban tahay waa gobolka qoyteen gaar ahaan magaalada johannesburg iyo britoria iyo magaalo yaroo la dhaho tembisa ayaa wax ka dhaceen hadda oo dad badan oo ajaanib oo soomaaliya ka mid ah lagu boobay waxaa waxaana weli hadda socda dadaalkii lagu xakamayn lahaa dadaalada ay samaysay ama safaaradda ay ka qayb qaadatay waxaa ka mid ah inay la kulanto dadka ugu muhiimsan bulshada la kulanto gaar ahaan culamaa u diinka arbacadii hadda lasoo dhaafay xafiiskaygii waxaan ku qaabilay dad ka socday culamaa diinka waddanka ka socday culamaa diinka oo jaaliyadda soomaaliyeed ka socday waxaan ka wada hadalnay qaabkii looga hortegi lahaa iyo in la sameeyo wacyigelin in la sameeyo waxaa kaloo safaaradda ay samaysay ay qayb ka noqotay dadaalada ay wadaan diblomaasiyiinta kale oo gaar ahaan igad gruub diblomaasiyiinta loo yaqaan ama safaaradaha igad ku midoobeen ayaa qayb ka noqotay shalayna waxaan la kulannay maxaan lahay wasaaradda arrimaha dibadda qeybaheeda qeybihii qeybihii qaabilsanaa arrimahaani ayaan la kulannay waan kala hadalnay waxayna noo sheegeen inay howlgelin doonaan ciidamada ay howlgelin doonaan arrintina la xakamayn doono sidoo kale waxaa hadda cape town noogu maqan ninka guddoomiyaha u ah igad gruub oo safiirka etoobiyaanka ah asigana waxaan ku dhiirigelinay inuu la hadlo laba waxaa imaanaya laba oo madaxweyne oo igad igad xumanka ah sida madaxweynaha uganda iyo madaxweynaha etoobiya gabadha madaxweynaha ka etoobiya kuwaasoo ka qayb galaya shirkan oo shirkan ka socda cape town ka socdo inay kala hadlaan dowladda ama madaxweynaha koonfur africa inay kala hadlaan arrimaha ay socdaan inay kala hadlaan ayaa asigana u dhiibnay fariintaasaa u dhiibnay waana u gudbiyey fariintaasi gaar ahaan madaxweynaha etoobiya waa loo gudbiyey waana lagala hadli doonaa safaaradda waxay qayb ka noqotay dhaqdhaqaaqaas diblomaasiyeed ayaa qayb ka noqotay waxaa kaloo aan aan kormeerayn ama aan aan aan xog ururi ka ka samaynaynay gobollada kala duwan ee kale anagoo la xiriiraynay ganacsata meeshan joo- meeshaas joogaan sida gobolka western cape waa la xiriirnay ganacsata joogaan waxay noo sheegeen inay meeshaas waxba ka dhicin sidoo kale limbo baan la xiriirnay ganacsata joogaan waxay noo sheegeen inaan waxba ka dhicin saaka waxaan la xiriiray maxaa lahay ganacsato kale oo ka tirsan derbaan ka tirsan ayana waxay noo sheegeen inaan waxba ka dhicin sidoo kale waxa waaye wa- eastern cape ayadana waxba kama dhicin marka waxa ho- xog ururintaasi ayaan ku jirnay waxaa kaloo isdhaafsanaynay talooyin oo looga hortagi karo loo yarayn karo dhibaatooyinka loo yarayn karo ayaa isdhaafsanaynay sidoo kale waxaan waxaan xalay wada hadalnay oo aan aan warbixin siinay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya ee mudane axmed cawad ci- ah, axmed ciise cawad asigana waxaan u sheegnay inay arrintii bal fargelin ay ku sameeyaan wuxuuna ballanqaaday inuu la hadli doono dhiggiisii wa- wasiirka arrim- wasiir- wasiiradda arrimaha dibadda ee koonfur africa taasna waxay dhi- ah, waxay keeni ko- doontaa in arrimaha xal loo helo asigana aad ay ugu welwelsanaa arrintan ka socota socda ah, koonfur africa waxaa kaloo sameynay inaan booqano meelihii dhibaatada ka dhacday hadda waxaan booqanay meel oo la dhaho tembisa la dhaho oo lagu boobay dukaan soomaaliyeed lagu boobay dukaan weyn oo soomaalida iska leedahay ayaan booqanay marka waxyaabahan waxay noqdeen wax oo caam ah oo iska soo noqonayo ilaa haddana looma sheegin dhimasho oo ama dhaawac hal qofaana loo sheegay oo soomaali ah dhaawac soo gaaray laakiin dhimasho iyo ma jiraan wax la dhacay dukaaman la dhacay waa jiraan marka laakiin dhimasho iyo dhaawac badan ma jiraan oo soomaali soo gaartay dhibaatadaasi oo aad aad u soo koobantay marka waxaan waxaan rabaa inaan inaan bogaadiyo gaar ahaan qeybaha kala duwan ee bulshada ee jaaliyadda soomaaliyeed gaar ahaan culimmada inaan bogaadiyo roolka kaalinta ay ka qaataan ay ka qaateen inay ka hortagaan ama inay wacyigeliyaan dadka soomaalida ah oo ganacsatada ah iyo inaan bogaadiyo qeybaha kala duwan ee bulshada sida dhallinyarada ayagana dhallinyarada oo hadda heegan u ah inay gurmad u sameeyaan meeshii dhibaato ka dhacdaba ay ka soo raraan sidoo kale waxaa bogaadin oo u fidinaa jaaliyadda ama ah, ururka la dhaho maxaa la dhahay somali community board ayagana ay abaabuleen jaaliyadaha kale kala duwan ee, ajaanibta ah ay mideeyeen ay cod midaysanna inay yeeshaan u horseedeen ayadana waxay u baahan tahay arrintaas inaan inaan bogaadino waxaan u mahad celinaa ciidamada Soo- South Africa oo hadda ku howlan inay arrinta xakameeyaan sidoo kale waxaan marka baaq u jeedinayaa soomaalida soomaalida waxaan baaq u jeedinayaa inay sameeyaan oo ay qaadaan tallaabooyin looga hortagi karo waxyaabaha macna ama khasaaraha lagu yarayn karo si haddaba ay sameeyaan gurmadka ay sameeyaan oo ay u sameeyaan maxaa la dhahay dadka dhibaatada soo food saarto gaar ahaan waxaan aad u bogaadinaa ganacsatada oo wax haysta oo gaariya baabuurtoodii ugu deeqeen in lagu soo daabulo ama lagu soo lagu soo lagu soo lagu soo qaado dadkii dhibaatada geystay alaabtoodii lagu soo dhibaatada gaartay alaabtooda lagu soo qaado oo la keeno meel ammaan ah la keeno oo qayb weyn ka qaateen waxaa kaloo soomaalida u soo jeedinayaa inay yareeyaan dhibaatada ka dhalan karto ee nafeed ama eh, oo ha- in laga in la dagaalamo inay yareeyaan oo ay ay ka ka fogaadaan inay sababaan dhibaato nafeed inay sababaan ama dad la dhaawaco ama dad la dilo inay sababaan inay ay aad uga fogaadaan sidoo kale waxaan waxaan baaq ugu soo jeedinaya soomaalida inay la midoobaan dadka kale isku danta ay yihiin oo ganacsiga isla leeyihiin oo eh, ajaanibta kale ah inay inay ayagana inay la midoobaan oo- oo wax la qabsadaan arrinta soomaalidaan u soo jeedinaa waxaan aad uga mahad celinaa mar, mar, mar labaad ganacsatada dhallinyarada iyo hogaamiyaasha bulshada oo markasta ku dhex jira arrimahan ay dhacayaan safaaraddana waxay qaadanaysaa roolkeedii dowladnimo ayay qaadanaysaa waxaana gaarsiinay dowladda south africana waa gaarsiinay dowladdeynana waa gaarsiinay ayagana way kasoo jawaabi doonaan kulan wanaagsan ayaan idin leenahay barnaamijka xulashada urasada ay dhegeystaan saarada iyo xadadanaha oo idin kala imaanaya qayb ugu dambeeya barnaamijka ayaa markaan isla soo gaaray saaxiibayaal maamulka puntland ayaa markaan aadaya howlgal ay sameeyeen ciidamada booliska ee maamulka puntland le waxa ay kusoo qabteen in ay sheegeen in boosasho oo ka afduuban jireen caruur kuwaasoo muddo ay baadgoobayaan kadib markii eeladooda ay ku soo wargeliyeen maqnaasho caruurtooda taliyaha booliska gobolka bari xuseen cali maxamed ayaa wuxuu sheegay in caruurtaasi maalmahan ay soo baxayeen in la doonayo in loo askarayo dagalameesha al-shabaab iyo daacish oon waxba ka jirin kadib markii baataan ay ku sameeyeen waxuuna sheegay in ninka afduubka geystay uu yahay nin maskaxaan aan caruurtaasi waxba dhahmin kabacdina wuxuu keenay ninkaas kabacdina kan buu keenay inuu kan waa diiday marka inaga reeba waani khaladkaygiina markii horeeto aan caruurta aan kaxaysanay anu mar walba oo khaldanaa oo caruur aan maanta dhali karo oo adeeradooda inaan ka xaysto maahayn dowladda iyo waalidka dhala waxaan ka codsanayaa inay cafiyaan taasna shaqo baryadan ku xaysto baryada nin baa ii yeeray shidaal igu subay kaal- kaala ii shaqay buu yiri doonya joogabo baa ila sh- waan u shaqayn lahaa marka eh, anagoo qandalo maraynaa matoorku naga xumaaday oo koolu naga jiiday maba gaarin ba ee amarka ilahayna ma noqon saasuu igaga soo reebay shaqeeyo oo doonya u shaqeeyo Eh, kabacdi waxay raacaan waay ninkaasaan helay labada tinin buu soo kaxayay qandalo markaan marayna matoor koolu naga jiiday tali kabacdi xeebtaanu geeyey matoorkii oo lay safaynayo baa waxa ii yimi nimanka sarasuunta aniga matoorkii ximadii kulli waa jiideen awalna waalidkii dhalay gabar bay la soo haysay dareen u garamayo waxay tiri "Calu- caluule gey caluule ya caluule magaalo matoorka naga xumaada qandala kabacdi waan laka soo qaaday xeelada sarasuunta saldhiga saas taliya hawsheeda ku dhamaatay boqol- boqolkii boqol baan haldanay taliya marka waxaan ka codsanayaa inay dembi dhaaftaan dib dambe qoflaan aqoon bakacaysan maayo allah waa ilmo yar
waxaan u mahad celinayaa anigu waxaan ahay ninkii caruurtan dhalay wiil wiilashaa ka midaan dhalay waxaan u mahad celinayaa dowladda puntland iyo taliyaha qaybta gobolka bari caruurtaas ninkaas ugu kaxaystay meesha la yidhaaho een, qandala waxaanu ka war helnay in siximadu watay kaga xumaatay taliyaha qaybtaan loo nimi rubood buu bixiyey insha allah billahi kariim waa la soo qabtay haddana waa caafimaad qabana waa kuwa taliyaha qaybta gobolka iyo madaxda waan mahad celinaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
xeraadyaha taliyaha si ay dhiida waalidka caruurta dhalay dhammaan iyo saxaafaddaba waa salaamantii salaan kadib waxaan u malaynayaa shirkan jarayd waxaan u qabanaynaa warar maalmaha laysa dhex marayo la lahaa Ee, caruur baa la afduubay Ee, daash baa loo dhigay iyo horena waa u hadlo waxaan idhi xogta waxaan soo dayn doonaa marka ugu dambaysa oo aan soo bandhigi doonaa markaan waalidka iyo caruurta iyo baaritaanka dhammayno Ee, warkii u dambeeyey weeye gugaarkii aanu ka gaaray ciyaalkaas sidaan ku soo helay iyo xogteedii iyo ciddii nala wadaagtay markaan soo qabanaynay aad baan ugu mahad celinayaa weliba aabbaha intuu ka qaatay aad buu ugu muhiimsanaa haddii xogta saa laysula wadaagayo marna waxba ma fikadeen Een, mar walbaba shacabka waxaan leenahay xog kasta oo a heshaan cid kasta oo wax ka dhumaan ama wax ka maqan yihiin ama hanti ha noqoto ama dad ha noqoto annaga waxaan u igmanahay inaan ka shaqeyno oo gacanta ku soo dhigno oo u fududayno dadkaas dhibanayaasha ah karaamka iyaga wixii ah Een, ilaahay mahaddiisa ilahay waa nagu soo guuleeyey haddanaan ka soo qabannay ciidamadii b m b f ciidamadu meel kastoo ay joogaaneen waa u igma yihiin inay shaqada qabtaan qayb kastoo ay yihiin waxaa waajibaadkoodu yahay inay shaqo kastaba oo qaranku leeyahay oo dadka shacabka loogu shaqeyn loogu adeegayo inaan qabanno aad baan ugu mahad celinaya saraakiishii iyo waktigii ay ku bixiyeen iyo intaan xogta kala helay iyadoo aan wakti dheer qaadan Een, hadda laba habeen bay ku xireen marmay saddex habeen saldhiga bartamaha Een, intaasna baaris baa lagu waday iyo meesha ka timiyo se u socotay warkii ahaa waa la tahriibinaya ama daash baa la- waxba kama jiraan wax ka jira ma jiraan laakiin ninkii doonta siximadda watay oo haddeer u muuqda markii muuqaalkiisa la fiiriyo qof aan caruurta wax dhaamin jinsigiisa iyo maskaxdiisa markaa eego laakiin waa khalad uu galay qilaalna uu ku yahay Een, waxaan leeyahay een, waalidiintana waxaan leeyahay ilaahay mahaddiis weeye haddaad caruurtiinio nabad qaba oo barwaaqaysan aada caawa heshaan Een, intaa ugu mahad celiseen ciidamadana waa ku filan tahay iyo mahadnaqi aad ka geysateen waxaana rabnaa mar walbaba in saa loo wada shaqeeyo isaga waajibaadkiisa kale annagaa gudanayna oo marsiin doona laakiin ininka waxaan leeyahay khayr allah ina siiye caruurtiina la wareega Een, sidaa u fulan caruurtana waxaan rabaa waalidkuna inuu caruurta ogaado ilmaha laftigiisa haddaan lagu xanaaneyn oo gacanta lagu hayn oo waalidow uu hadduu kaa baxo iyo hadduu meel kaa aado waa inuu waalidka ixtiraam ku leeyahay eh, ixtiraam ilmuhu leeyahay waalidkuna waa inuu gacanta ku hayaa sababtoo waxaa fududaynaysa inuu wuxuu rabo iska raaco waa sebi sebiguna meeshuu doono u duuraa wiilasha yar waxaan leeyahay hooy waalidkana deeca gaari fuul dambena ma jiro waxbarta wadanka mustaqbal baa ku leedihiin ubax baati waa soo kacaysa dugsiyada taga iskuullada taga waxbarta inin kuwaanada berri kursigan ku fadhino kuwa ku fadhiisan lahabeed marka waxaa laydinka rabaa inaad ha u fikirnina inaad dabada iska qabsataan gaari inigana saasaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin intii ka qayb qaadatay waan idin mahadcelinaynaa kulanaasan ayaan idin leenahay xulashada wanaagsan dhegeysanaysan haddii xadadna waad nagala socotaan waxaa marka saddexaad maanta dib u dhacay shirka dibshidinta ee beelaha deegaanada galmudug kaasoo bilooyin ka hor la cilaamiyey in dowladda federaalk soomaaliya ay heshiis la gashay maamulka galsuuna iyo madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelxaaf shirkan wuxuu wajahayaa hal caqabad oo kaliya taas oo sababtay inuu dib u dhac uu ku yimaado muddo dhan saddex jeer waxaa intaa jeerba uu u baaqanaya hal sababo ay diideen dowladda federaalk soomaaliya inay shaaciso raadiyaha cadaado ayaa ogaatan shirka dibshidinta beelaha deegaanada galmudug sababta kaliya uu qabsoomay laayahay ay tahay in la sugayo inta uu dhammaado shirka ka socda magaalada hubyo ee gobolka mudug ee galmudug qaar ka mid a madaxda shirka dibshidinta beelaha deegaanada galmudug ayaa maanta waxay noo xaqiijiyeen in u qabsoomi doonin shirka dhuusamareeb ilaa uu dhammaado shirka ka socda magaalada hubyo ee galmudug kaasoo yeelanayaan qaar ka mid a beelaha dega qeybo ka mid a maamulka galmudug dhinaca kale waxaasna caawa lagu wada inuu soo gabgabo shirka magaalada hubyo ee gobolka mid uga socda beelaha dega qeybo ka mid mid iyo galguduud qayb ugu dambe barnaamijka inta soo garan waxaad ku soo dhawaataan xubinta aad ku xiisaha badnada ee kalamaan
kaalamaan bilowgeeda gabagabo dagaalkeeda qofkii qofkii diida waan dakrayna war budkan aad la ordaysa naga jooji mar horaa laga tegayo fartaa hadda laga hadlaa war booliis bud qaata goormaa noogu dambaysa dabjaxa la wataaye war lankuun warjay ifafaalo nabadeedu bilaashaan ka diidantiin ma sababto oo ah askari bud wadadoo nabadina ka jarta war aadan isaaqo adugu waa waalan tahayba qaraxa bugla miyaad rabtaa in bud lagu difaaco war qoladan aanu jaarkanay niyo miyaa salbataynayan dhinac walba u socdaane war heedha war ma haysaane waxaanan jirin bad ku meeraysanaysaane maamul goboleedyadii magacyadii waa laga bedeley war madaxweynaha maa ka bedela ama ra-iisul wasaaraha war maamul goboleedyada mar hori kalamaan magaashoo bedelay ha haaniyalen ansahiyey masaano u subanalenshaani hal haba kaama garane magal marana galmudugta loo baxshay war magacyo la bedelaa nuguma cusbe macno la bedelay ma haysaan haddii magacyadii la bedelay puntland ma puntland baa loo bixiyey boowe waad habaartamaysaa puntland bugi kama yeedho war somalilan adeer britishland baa lagu bedelay war waad waalateene khuburad taqaana dabeecadda rasmiga ah ee maamul goboleedyada ka bedeshay naga dhegaysta war gabre iyo huru kenyaata ma ku jireen abiy axmed iyo afawaarkaa ku jiray war haysta mar horaa la buuriyey intuusan maamul goboleedyada kala baran iswaanaa lagu bedelay dee war walaasin wadwadaan ismaaciil umar geeli ogya war gini bisow adeerna aqoonsatay annaga war warka naga dhegaysta aan idiin dhammayna hortee war dadkan soomaali waay war ma dhigaystaan oo adeer ma wariyayaal miidhanba war maya soomaali waryaa baana la dhahaa war soomaali maryoole inaad tihiin waan idin ognahayena dhegaysta war walaanta fadhiya haliinko gornyooleyga koo imaka jara soomaali abbow xitaa waa nugu jira war waxaad rabtiin baa idinku jiraan warka naga dhegaysta puntland waxaa loo bixiyey fanland somalilan waxaa loo bixiyey ictiraafland galmudug waxaa loo bixiyey muranland hirshabeellena waxaa loo bixiyey hurdaland jubbaland waxaa loo bixiyey khilaafland koonfur galbeedna waxaa loo bixiyey jebland jebland jebland baa loo bixiyey waryaa caasimadii soomaaliyaada weli shay banaadir maxaa loo bixiyey adeer nambarkaad wacday uu dansan yahay war in awowgaa la gubay khilaafka aad galmudug soo dhaafsiiday maxaa jubbaland u keentay war galmudug weligeed saddex madaxweyne hal mar ma yeelan labay lahaa jirta markay ugu badneed naw war somalilan waad ku kuftay adeer war cidda maamul goboleedyada magacyada ka beddeshay oo magacyada cusub u bixisay waa kuwa nooga aqoon badan xaggee ka keeneen war kuwii magacyada la siiyey inay murmaani waa qaladba midda noogu darani waxay tahay gobolkii banaadir oo layidhi lambarkaad wacday waa dansan yahay war guddoomiyaha cusub ee gobolka miyaa lambarkii hore iska beddelay oo lambar cusub qaatay weligey cunukeeya magacun uma bixin eedda waxaad joogtaba maanta canu kenyahan dhalay miyaad noo keentay war aanbara makalakaan bay noqotay war ayay frii waaye meeshay rabtay u dhali kartaa ee faraha ka qaada wallaahi inta awlaad kenyahana dhasho inaysan nabad nugula joogin maanay kuwii badda naga xoogaya gurmad u samaynaysaa kuwa cusub u dhalaysa war war ma haysiine dacwadii badda kenya waxay tidhi kama qayb gelayno marba hadday maxkamadda ka soo qayb geli waayaan forfayd baa looga guulaysta war kenya xaalkeedu waxa weeyaan nintaad qaaday xunba cuskay war abwaan salaad caadle wuxuu yidhi qarankaygu bee ma noqon dhulkayguna boob ma galo badayduna badayduna iib maaha codkaas caashikiin cilmi xaashi anigaa ka xalmarinaya war awalaaba heesa qalad ugu dhiibtay koonfur galbeed maxaa bad ka galay wariya dalka shalbaroyda ka diya baraha wikiyaale koonfur galbeed dogonka kanow war madkeenow heestaas waa ku dheelay aniga xalmarinaaye dunida baaqan u diray haddayna jawaab ka bixin bilaawa dhiiga iyo baaba iyo waa colaad warnamiyaw langun ooyey masaasi haddii maxkamadda badbaadada fanka ninkaa la saari lahaa diltooga sheeg wuxuu ku miilayn waryaa maxkamadda baddaan joognaaye dacwada hajaawareerin haddaan kenya ku soo diran wareedha war ma haysaane hankoolka galmudugna wax war u haya ma lehe anaa idinkaga warramaya in dhegaysta warlankaas warla'aan managana weli jeebishalaa hiiqaysi dooni mayna dooni mayna lahay warana mashquulin inay xuduuddaan joognaa dalkan difaacaynaa xaggee bartamaha noogu sii wadan masheekh maxamuudaa la magacaabay ee dashiiqa aad sheegayso soddon xildhibaanaa laga siinayaa ee xubnaha galmudug ee baarlamaanka warnimiyow reer mudug ana maybaka ka haday godgodoonka shalay may lahay anaga saase jaaw nabadgeliyo ee jaaw nabadgeliyo yalahan widaadkaa diraayen haddana mayle macalin maxamuud soddon xildhibaana la siiyey soddon xildhibaan gadgadoontay war shirka dhuusamareeb wuxuu u furmilaa yahay waa la qarinayaaye shirka hobyo xidhitaankiisa lala sugaya war khayrna muxuu isu boojaynaa marka maa hobyo iska xadiriyo war koonfur galbeed ee calaamadiis laga suray maday iisaa waxauna xifaaleeyaba maanta waraa ka soo yeeray sawiradii ra'iisul wasaaraha oo baydhabo laga taagay ninka fujiya ma fadaano ma ninkooyaw aa ka soo yeertay waatowna dhihi jiray dooni mayno dooni mayno ha wee uu dhihi jiray ayakaba maanta waa ka alla cambaro gebgebbadinida afkaa madayna miya taqaanaa afsawaxili taqaanaa xitaa warwar ma haysiina madaxweynihii jubbaland alsayid axmed madoobe tv-giisa jubbaland ayuu warka ka akhriyay maanta habbanna jubbaland t v habaariga kenya ma dhahaye war awowgii laguub cabdiqani aadan barrow halkee kenya noogu dartay war maraykanku waxay yidhaahdeen jubbada dhexe amiir baan ku dilnay war meesha duqayntu ka dhacday jubbada dhexe maahane waa shabeellada hoose sablaala meel agtiisaana aa xarakadii cirka looma soo dhaca layidhi war googoradu kaa dhacdaye xarakadu amiir badana maalin kasta amiiraa la dilaayo miyaanay dhammaan amiiradu war war ma haysaane wasiirka waxbarashada ee soomaaliya goolac barre war imtixaanka lagu laabta muu yidhi soomaalida iyo kalamaanba waxaan kala yaabay isma maqlaan war xaggeed u kala wadaa soomaaliya waa kalamaan kalamaanna waa soomaaliya waar goolac barre wuxuu yidhi naga dhegaysta dugsigii manhajka nabadii nolol qaadan waaya anigaa la wareegayuu yidhi walle waa wiil war manhajka nabadii nolol hal sanay bara u haray xaguu noo dirqina warwar maysina daraasad la sameeyey waxbarashada soomaaliya ee muqdisho ugu horraysaa la yidhi laakiin waxaan la yaabay gaalkacyaa kaalinta labaad gashay kaxooghay waa taas isla faday aragaase dukaankii fa'a isku reeb oo gaalkacyo ka furnya warbarasho ka hormarti aniga suurtagalma oo ah haddii dagaalna ka hormarneeb haa war reer gaalkacyood dhowel baa jay halmar qaataan jaahada qoriga iyo qalanka war adeera kaalinta koowaad waxaa ku jira waa somalilan war kaalinta saddexaad boosaasaa gashay laankaad la ordaysana meesha waxba ma yaalaan awowgaa alla gub warwar ma haysiine wasaaraddii gaashaandhigga dalka war wasaaradda dagaalma ee iclaamisa kenya maa ku duuleyna war koy dungaleta war kuku dhagansano suga gaashaandhigga magaca maa laga bedelaya warwarkaa naga dhex gelinayna dhegaysta wasaaradda gaashaandhigga gabaraa agaasimo guud loogu magacaabay
geelkii leeshadiisku ayta kurbiki iridee waa la eri war gabadha wasiirkaa facebook ku magacaabay naga tag war wasaaradda haweenka nin baa weli agaasimo ka ah wasaaradda gaashaandhiggana gabarha agaasimo looga dhigay xil weyn ayaa loo dhiibay gabadha war siyaasadda nabad iyo nolol yaan la faragashanin war wasiirka gaashaandhigga etoobiya markii naagta loo magacaabayey qorshahaas inay wax naga soo gaarayaan miyaad hilmaansanayde war wasiirka gaashaandhigga markii la magacaabay asaga ayuu wasaaradda soo galay kadibna wuxuu arkay sawirkii jareer daa'uud wuxuu yidhi ha la igu yeero janankaa si fiican u labisan war kurbaroog ahaayey war koonfurta siiradaan ayuu kaba ku gadi jiray waryaada xanta madaxda maxaad ugu dhiiranaysaan war heedha war ma haysaane weriye basaasa ayaa wuxuu dhex galay c i d kadibna dhibaatada dadka haysata musuqa iyo laablaabka iyo iska dabawareejiska meesha ka jira ayuu soo bandhigay oo weliba taanataaneeyey markaa waxaan ogaaday inay saxafiyiintu ay basaasiinta adduunka kale yihiin war saxaafadda walaagii jira inoha ka hadalan shaqadii ow adeer madaxtooyada somalilan waryihii lagu arko jeelkan dhigayna xabsiga liintaa ku cabbe war maantaba hargeysa waxaa lagu xidhay wargeyskii harwanaag walaalaana wargeyskaasi waa hadhkulul waryaa waana daaliseen xikmadna ma sheegtaane nugu kala wada meesha adaa baxaya adaa baxaya war koonfur afrika waxaa ka dhacay bannaanbax looga soo hor jeeda boobka soogolootiga warya boobka idinkaa keenay
way mahadsanyihiin saaxiibada xubinta kalamaan barnaamijka inta soco ku dhaya waxaan kaga tagay heystaan tani kulan dambe nabadgelyo saaxiibayaal
Thank you. ma ogan karaa mooye isaga dadka ururayo isu tegay dhammaan ma ogan karaa mooye isaga hadba waxaan arkaa ano ay cidlaa deri dhaban sidii kuoloolaye hadba waxaan arkaa ano ay cidlaa deri dhaban sidii kuoloolaye ubax baa sidaa kula soorde madiga aqbali ubax baa sidaa kula soorde madiga aqbali eedada kalgacalada igu ubaya dhibka mow eedada kalgacalada igu ubaya dhibka naftan naftan naftan ku ogole Naftan, naftan naftan naftan ku ogole ku abaajide ku abaydinka ku abaajide ku abaydinka beesha sacabka mari ay ku dhiceen ilmaduudhirabaarsa beesha sacabka mari